halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirka filmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah toddobada bisha maarj sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa tobankii barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
haddii ay timaado inay duruuftu sii badatana waxaa marka dambe khasab noqonaysa xataa masaajidka in la xidho si ayna dadku isugu imanin iyaguna aysan jirada isu qacdsiinin marka islaamku waa risaalo noocaasa weeye qofku hadduu jiradaas uu iska dareemo ama uu iska shakiyo waxaan kula talinaynaa inuusan masaajidka imanin meelaha kale caamka ee dadku bulshada isugu tagayaan uusan tegin
kaasi waxau ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo ka warramaya saamaynta xanuunka coronavirus uu ku yeelan karo masaajidada gobolkaasi waraysi ayaanu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan xanuunka koronafirus iyo saamaynta uu ku yeeshay ganacsiga qaaradda afrika sidoo kale waxaad maqli doontaan dhakhaatiirta caafimaadka oo ku taliyey in aan la dhayalsan xanuunka coronavirus iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa agaasimaha aqalka cad u magacaabay mark meadows oo ah mudane laga soo doorto gobolka north carolina mas-uulkan ayaa xilka kala wareegaya mig malvene oo ah in muddo ahba si kumeel gaara xilkaasi u sii hayay madaxweyne trump ayaa warkan ku shaaciyay bartiisa twitter-ka waxaanuu intaasi ku daray in mig malvene loo magacaabay inuu noqdo ergey gaarka ee maraykanka u qaabilsan waqooyiga irelan
shaqaalaha isbitaalka dowladda ee dalka haiti ayaa cabsi ay la soo daraystay kadib markii halkaasi la geeyey qofkii ugu horreeyey ee laga helay xanuunka coronavirus dor jack mackenzie ayaa v o eda u sheegay in aan la qaadin wax tallaabo ah oo lagu badbaadinayo shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan isbitaalka weyn ee magaalada caasimadda haiti ee porto brans subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington haweenka u sharaxan xildhibaanada cusub ee gobolka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan caqabado ka hor dadban in ay kuraasta baarlamaanka ay ku guuleystaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo ee nooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed cadoosh
gabdho badan ayaa u sharaxan ka mid noqoshada xildhibaanada cusub baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana baydhabo soo gaarayay maalmihii ugu dambeeyey haween aqoon-yahano da-yar u badan oo halgan ugu jira ka mid noqoshada xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed samiire abuukar xaaji waxa ay ka mid tahay musharaxiinta u taagan golaha wakiilada koonfur galbeed waxay ii sheegtay inay jiraan caqabada ay dumarka la kulmaan xiliyadan oo kale marka ay xil ama kursi raadinayaan dadaala horta waa gaaraa aniga qof dadaal badana ahay qof oo haddana qof biniaadan ku mashquuli maihi culeys noocaas uu jiraa maanta haddii madaxweyneha alla kulintid aa baxdaydo oo madaxweyneha amitin la leeylati waxaa laleeyahay qoftaasay madaxweyneha kula kulantay yaa yaase ka dambeeyay inay tagto waa la isweydiinaa dad badan oo xildhibaano oo federaal ay kamid yihiin inta badan wax musuq maasuq anaguna u wada xildhibaanada federaalka waa oo imaadeen oo waxaa jiraan oo saan dhahaya gabadha waxay ka shaqaynayaan saan aniga madaxtooye aan cirb u saari lahayn madaxweyneha horta dadkan waxaa ka dhaadhacsanayn madaxweynahi madaxweynihii koonfur galbeed inuu yahay shacabka koonfur galbeed dhan inuu asiga mas-uuliyaddeeda ee ka saaran tahay qof walbo asiga maanta uu matilayan oo u baado han iyo himilo leh inuu qanciyino asiga diyaar uu yahay madaxweynehi hadduu diyaar u yahay inuu shicibkiisa iyo dadkiisa u qanacsado hadduu wax siiy haduus wax siin inuu qanciyo diyaar u yahay laakiin dad badana waxay isku dayayaan inay imaadaan maamul maamul goboleedkii koonfur galbeed ee isku dayaan dadka ayaga ay rabaan bis inay meeshan ka shaqeeyaan samiire abuukar waxay kaloo xustay haddii baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ay ka mid noqoto inay u adeegi doonto shacabka koonfur galbeed marka waxaa rajeynaya aniga ka samiir ahaan waxaa waaye qof walba oo fa- xili baarlamaan kamid ah beel uu kasoo jeedaa degmuu ka imaada ama gobol uu ka imaadaa anigu especially degmadan ka imid ama waxaan jecelaha horta eh, in qof walba oo muslin oo islaan ah oo markaas ii baahan inaan garab istaago laakiin especially meeshaan ka imaada naftarkeeda in dib loo eego waa because dad dhanaa matilaya haddii oo naag dhan oo aan wasiir ama xildhibaan aho oo baarlamaanka iskaga dhex fadhiso haddii shaqadeeda baarlamaanka u dhammaado hotel jiifanaysa xamar tegayso inaan noqon doonin oo dadkayga aan waqti la qaadan doono ayaga naftarkooda u baahan sida xogtooda iyo waxoo aan ribood usoo siin lahaa dowladda naftarkeeda waxay rabtaa in looga garab istaago riboodyada iyo wixii dhan loo soo gudbiyo insha allah qof hadduu wax bartana wax walba u sahalsanaanayaan magaalada baydhabo waxaa ka dhacay kulan lagu dhiirigelinaya dumarka sidii qoondada loogu talagalay baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed looga siin lahaa dumarkana ay ugu dhiiran lahaayeen ka mid noqoshada baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed kulanka waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska samre ibraahim oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in lagu dhiirigeliyo haweenka sidai ay qayb uga noqon lahaayeen siyaasadda maanta waxaa idinkugu yeernay inaan idin samayno taageero oo gabdhaha u tartamaya baarlamaanka cusub ee maamulka koonfur galbeed si laydinku dhiirigeliyo tan caqabadaha imaanayo anigaa samra ahaan idinla hadlayo meeshaana soo tartamay xildhibaannimada waa ogtihiin ani reer baydhabaan ahay dadkan kulli waa isula soo kornay qaara isku iskuul ahaan isku dugsi faadamo nuroo isku dugsi aan ahayn dhibaato badanaa lasoo maray aniga weli waxaan ahaa dadka kuraastooda lasoo laalay oo lagu dheganaa laakiin waxaa la rabaa inaa idinka niyad jabin oo aad maxay aheedo keli adeeg aad samaysaan ka wasaarad ahaan anagana waxaa idin ballan qaadaynaa inaa idin garab taagnaano aniga kursigayga markii loo doodayay oo dacwadaas ku jirtay ilaahay khayr ha siiyo walaashaydii wasiiradaydii wasiir deeqa yaasiin dadka aadka ugu dadaalay ahayd senator zamzam ibraahim cali oo ka mid ah senatarada laga soo doortay gobolka shabeellada hoose oo iyadana la hadlaysay haweenka dhiirigelinta loo sameeyey ayaa costay in gabdhaha koonfur galbeed ay yihiin kuwo mudan in la garab istaago sababtoo ah bay tiri iyagoo deegaanadooda ay go'doonsan yihiin ayay haddana halgan ugu jiraan siyaasadda
waa idiin hambalyaynaya weli waxaan ku tabaayaa gabdhaha koonfur galbeed karti siyaado ah maxaa yeelay marxaladaha adag ay ku jiraan iyo deegaamadooda siday u go'doonsan yihiin iyo haddana sida ay u muujiyaan ay oga go'an tahay inay wax weyn ku kordhiyaan dalkooda ma ahan xildoonkooda xildhibaan keliya bayskan ka soo bilaabnaa waxaan ku faanayaa oo sharaf ii ah ko- koonfur galbeed oo ah role model maxaa yeelay ma jiro state ay ka soo galaan soddon iyo kow gabdhood si kastaba ha ahaatee baydhabo waxaa ka socda ololo xoogan oo lagu soo xulayo baarlamanka labaad oo maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka adduunka ayaa ka digaya in la dhayalsado halista cudurka coronavirus iyadoo inta badan baraha bulshada lagu faafiyo macluumaad aan sax ahayn arintan ayaa imanaysa iyadoo weli khubarada caafimaadku daraasad ku samaynayaan xanuunkan oo dunida ku cusub haddaba waa maxay cudurka coronavirus su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa xuseen barre aadan waxa uu weydiiyey dr cabdiraxmaan maxamed cali oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud kuna sugan dalkan mareykanka
cudurkan horreyntii waxaa laga helay suuqa xoolaha magaalada wuhan jiinaha suuqaasoo xoolaha lagu kala iibsado kadibna waxaan fahmi karnaa inuu ahaa marka xayawaanka ilaa bini-aadanka inuu kala gudbayo waktigaa kadibna hadda wuxuu noqday inuu u kala gudbo bini-aadanka ilaa bini-aadanka kale kaasoo ku kala gudbayo xindhisyada qufaca iyo dhacamaha soo raaco maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo qofka cudurkani uu ku dhacay waa mahadsan tahay xanuunkaas symptomska ama calaamadaha uu leeyahay waxaa ka mid ah xumad aada u badan qufac afar iyo toban maalmood calaamadahaas waa laga arki karaa oo kale ah xumadda ama qandhada qufaca iyo neebsashada qofka ku adkaato saddexdaa wax baa lagu gartaa dhakhaatiir joogta dhakhtarka mount sinai ee new york ku yaalo waxay sheegayeen capskankan in calaamado laga arki karo langaska ah oo ka duwan nimuuniyada caadiga ah ama hargabka caadiga ah loo yaqaano laakiin waxyaalahaas ayuu ku dheeryahay ilaa afar iyo toban maalmoodna dadka waxaa lagu hayaa karantiin na lagu hayo wayaan meelo ay dadka kale ugu gudbin karin cudurka sidee ayaa looga hortegi karaa cudurkan amaba laysaga difaaci karaa
cudurkan horta ilaa hadda dawo ama vaccination ama tallaal ma leh laakiin waxaa la samayn karaa ama hay-adaha caafimaadka ku shaqada leh wacyigelin xoogan ayay samayn karaan oo sida soo socota ah kow in laga fogaado qofka xanuunsanaya ama laga dareynayo inuu hergab qabo ana loo dhowaanin macno ah inaa macnaha qufaciisa iyo dhacaamadan kasoo baxaya inay adiga kusoo gaarin qofkaasna lagula dardaarmo ama loo sheego inuu qofka hadduu xanuunsan yahay xaafadiisa ama gurigiisa iska joogo uu soo shaqo tegin ta kale inuu maask xirto ama bahalkan wejiga lagu kafargarayo sida dhacaamadaas ay dadka kale u gaarin ta labaad oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in taabashada badan ee indhaha sanka iyo afka gacmaha lagu taabanayo in la iska yarayo taas oo si fudud u gudbin karta cudurka ta kale oo muhiimka ahna waxaa weeyaan oo mar walba aan ku celcelinayno waxaa weeyaan gacmaha si wanaagsan in loo dhaqdo mar walba ujaanis jiro in gacmaha la iska dhaqo mar walba ujaanis jiro in dawooyinkan chemicalka ah gacmaha la iskagaga dhaqo oo sanitizerka ah in la isticmaalo meelaha ay dadka u badan yihiin sida basaska meelaha restauranada ama maxaayadaha la tago in mar walba lasku la iska ilaaliyo taabashada badan markaa meel intaa taabatid haddana indhahaaga iyo gacmahaaga iyo indhahaaga iyo sankaaga aad taabanaysid wax wanaagsan ma aha taasna inay dadku iska ilaaliyaan maxaa la gudboon soomaaliya iyo dalalka la dariska ah ee geeska africa si looga hortago cudurkan
waxaana la gudboon dowladaha geeska africa siba dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxaa la gudban inay mar walba investment ku sameeyaan ama maalgelin ku sameeyaan sentarada caafimaadka ee ka hortaga shaqada ku leh kama dhigno qof safar ka imaaday ama meel diyaarad kasoo degay in xumadda ama qandhada laga qiyaaso wax weyn kama qabanayso waxaa weeyaan sentara caafimaad oo research sameyn karo oo baari karo oo qofkii ama qabo ama karantiyeyn karo ayay muhiimadu tahay sidaan hadda aragno south korea ugu horeysa waxay sameeyeen meelo aada ku geli kartid adoo baabuurkaaga ku jiro oo lagaa qiyaasi karo markiiba lagaa baari karo
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ah dhakhtar ku taqasay cudurada guud kuna sugan dalkan maraykanka xuseen barre aadan ayuu u waramayey
dalkan maraykanka ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay dalalka uu kusii faafayo xanuunka coronaviruska waxaana haddii uu sii socdo ay dhici kartaa inuu saameyn ku yeesho goobahay bulshada isugu yimaadaan sida masaajidada oo kale haddaba sidee masaajidada dalkan maraykanka arrintan ay u wajahayaan falastiin axmed iimaan ayaa waxa ay ka wareysatay arrintan sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo gobolka ay ku nool yihiin soomaalida u badan dalka maraykanka waa horna cudurku aad buu u faafaya waddanka maraykankana hadda aad buu ugu sii faafaya taqriiban waxay sheegayaan warbixintii ugu dambeysay inuu shan iyo labaatan state ama gobol uu kusoo faafay oo gobolka soomaliya gobolka minnesota uu ka mid yahay xagga masaajidda markay timaado wuxuu weeraro cusub yahay aadna ugu ordayaa intaan isu nimid maanaan isweydiinin hadda ka hor inaan aan warsan yeelnaa laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan isu nimaadno kadibna wixii tala ahayn isasiinka riya qaabka ugu habboon annaguna arrintan iyada ah aan dadka uga wacyigelin karna inaan ka wada hadalno way ku jirtaa qorshaha marka maxaa laga yeelayaa haddii la yidhaahdo xanuunka wuu faafaya masaajidadama waxaad u aragtaan goobo ay tahay inay dadka u furraacdaan si ay u cibaadaystaan mise duruufaha jira waad fiirin kartaan oo markaasi badqabka bulshada waa la eegi doonaa badqabka bulshada waa muhim intaa waxaan ka hormarinaya marka hore waxaan doonaynaa masaajidda mar hadday maraykanka ku yaaliin in gobollada maraykanku way yaro kala duwanaan doonaan marka masaajida iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka ay joogaan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qayb weyn ay ka yihiin muxuu aha tusaale ahaan wasaaradda guud ee dowladda federaalka maraykanka ee c d c du mar walba warbixin bay samaynaysaa gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa marka horta warbixinada caafimaadka in lala socdo ee qaabka ay muxuua dowladdu u abaarayso in lala socdo oo waa fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka ku shaqale caafimaadka iyo aqoonta iyo taladay bixinayaan haddii marka ay timaado goobihii laysugu imanayay ee iskuuladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publica ama caamkaha in la xidho masaajiduna qayb bay ka noqon doonaan laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin state walba iyo habdhaqanka statekaasi iyo talada uu bixiyo inay aada ula socdaan masaajidu sidaana saasaana samaynaynaa yani hadda gobolka minnesota oo kale waan la xiriirnay wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka gobolka muxuu ahaa talooyinkooda iyo waxay ku taliyaanna waan sugi doonaa haddii ilaha yidhaahdo marka waxaan ka rabnaa masaajiddu inay saa la saan qaadaan qofka caafimaadkiisa ayaa ayaa ugu muhiimsan iyo maslaxada maxaa jira qofku hadduu caafimaadu waayo ama caafimaadkiisii la waayo haddee cibaadadiisi lama helayo marka caafimaadka bulshada muxuu ahaa waa wax muhim oo islaamkuna uu ilaalinaya weeye laakiin waxaan rabnaa inaan la soconno mar walba iyo mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadka talada ay bixin doonto ama ay bixinaysa haddii ilaaha yidhaahdo marka qofka muslimka ah haddii duruufo saas oo kale ay yimaadaan oo masaajidka uu tegi waayo gaar ahaana salaada jimcaho kale islaamku muxuu ka qabaa hore ma u dhacda taariikhdasi in dadku ay masaajidada u tegi waayaan ama ay u safri waayaan xanuuno jira awgood islaamku waa diin u timid maslaxada qofka bini aadamka diintiisa iyo adduunyadiisa labadaba in la isugu xidho haddii ay duruufi timaado oo caafimaadka qofku uu khatar gelayo ama uu qofku intuu jiro yahay uu jiro faafinayo islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa inuusan qofkaasi jamcada iyo muxuuaha jumcada iyo jamaacaadka midna uuna imanin ee uu gurigiisa joogo haddii ay timaado inay duruuftu sii badatana waxaa marka dambe khasab noqonaysa xataa masaajidka in la xidho si ayna dadku isugu imanin iyaguna aysan tirada isu qaadsiinin marka islaamku waa risaalo noocaasa weeye qofku hadduu ujiradaas uu iska dareemo ama uu iska shakiyo waxaan kula talinaynaa inuusan masaajidka imanin meelaha kale caamka ee dadku bulshada isugu tagayaan uusan tegin gurigiisa uu joogo gurigiisa markuu joogana weliba uu la xidhiidho wasaaradda caafimaadka ama waxaan ka wadaa dhakhtarkiisa uu la xidhiidho uuna weliba haddana u sheego dhakhtarkiisa waxa uu dareemayo iyo xanuunka hayo nooca uu yahay maxaa jira dhakhaatiirtu waxay siin doonaan talo qofka xataa waxaa lagala hadlayaa haddii uu cudurkan isku arko inuusan isagu toos u aadin dhakhtarka oo waxaa la diidayaa intaa uu sii socday dhakhtarka uu tago inuu dad kale kusii galaafto marka talada hadda la bixinaya waxa weeye inuu gurigiisa joogo isagoo gurigiisa joogaan dhakhtarkiisii uu waco kadibna dhakhtarkiisa ayaa la talin doona oran doona sidaa yeel sidaa yeel sidaa yeel sidaa yeel haddii arrintu kasii adkaato ay noqoto in muxuu ahaa uu sii darsadona waxay noqonaysaa in dad u xil saaran loo diyaariyo si ay isagii usoo qaadaan isaga oo karantiilan oo aan cudurkii faafinaynin yani marka talooyinkaan bixinaynaana waa sidaa
aada ayuu mahadsan yahay sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis waxauu khadka telefoonka u rumayay falastiin axmed iimaan dhinaca kale dalka kenya ayaa waxaa taabatay saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka coronavirus inkasta oo xanuunkaasi aan weli dalkaasi gaadhin waxaana hoos u dhacday alaabada laga keeno dalka shiinaha shirkadaha diyaaradaha ayaa waxaa soo food saaray iyaguna dhaqaale xumo sidoo kale ganacsatada yareer ee dalkaasi kenya ayaa sheegay in dhowaan ay ka dhammaan doonaan alaabadii hadda dukaamada u yaalay ee ay iibinayeen wariyaha v o eda ruud elmandrob ayaa warbixintan soo diray falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysa xanuunka ka dilaacay dalka shiinaha ee coronavirus ee covid nteen ayaa xanibay maraakiibtii badeecadaha ee ka iman jirta shiinaha ganacsatada yaryar ee kenya ayaa waxay ku xiran yihiin badeecadaha uga iman jira shiinaha oo la keeni jira dekedahooda samuel kranja waxauu madax u yahay urur ay ku bahoobeen ganacsato badan
badeecadda qaarkeed ayaa sicirkii aada u kacay laba jibaar ilaa iyo saddex jibaar ayuu qiimuhu gaadhay sababta aannu shiinaha u tagnaa waa qiimaha qiimaha lacagtayada si aad ugu iibsan karto badeecad badan lacagtaada adigoo ilaalinaya tayada alaabada meel aan adduunyada qiimahan wax kaga helaynaa ma jirto karanja waxa uu sheegay badeecaddii ugu horreysay ee arrintani saamaysay inay tahay alaabta elektriga dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyada oo ganacsatada kenya ay baadigoob ugu jirto suuqale dhinaca kalena xanuunku waa uu sii fidayaa winni kathoni waxa ay leedahay dukaan yar oo ay ku iibiso alaabta dumarka ay isku qurxiyaan oo ku yaala nairobi waxay tirinaysaa xabaddii ugu dambeysay ee libstig ama rooseetada gabdhuhu marsadaan afka oo sii dhammaanaysa ilaa laba bilood kadib dukaankaba waan xiri doonaa xaaladdu waa sidaasi oo kale dukaan iibiye alaabta elektroniga ah oo uu leeyahay abubakar waxa uu sheegay in telefoonada gacanta ee shiinaha uga imaanayay kadibna la dhammaystay dhammaantood
haddii xaaladda xanuunkani ay sidan ku sii socoto dadka oo dhan ayuu saamaynayaa qoyskayga iyo qoysaska kaleba dukaanka sida kariim oo kale waa kuwa ay dowladda kenya sheegtay boqolkiiba siddeetan dadka reer kenya inay shaqooyin u abuuraan dhinaca kalena hal ganacsi oo ku yaala magaalada nairobi ayaa sare waxaa u qaaday wax ka iibsigiisa xanuunka ka dilaacay shiinaha waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto stephen imbower dukaanka alaabooyinkan iibiya ayuu maamulo ka yahay
labadii toddobaad ee u dambeeyey boqolaal kun ayaan iibinay qaarkood ayay dadku aad u jecel yihiin
iyadoo xitaa kuwan laga keenaya shiinaha waa ay dhammaan doonaan ayuu yiri waxa uuna sheegay in inkastoo kuwan ay iibinayaan laftooda laga keena shiinaha iyaguna ay dhammaan doonaan rashiid amaano waa sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee kenya waxa uu sheegay inay wasaaraddoodu u diyaar garoobayso haddii xanuunku ka dilaaco kenya
waxa aannu leenahay xarun diyaar u ah howlgallada degdega ah oo ka jawaabi doonta haddii la arko kaysas laga shakiyo amaba warbixinno la gaadhsiiyo bulshada qaabka ugu wanaagsan ee macluumaad loo heli karo halka ay dowladda kenya u diyaar garoobayso haddii xanuunku dalkooda soo gaaro ganacsataduna waxay rajeynayaan in xal loo helo xanuunka si ganacsigoodii ay shiinaha la lahaayeen uu dib ugu furmo
warbixintii wariyaha v o e da ruud elmandrob waxaana inoo soo koobaysay islamarkaasna inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qodobkii warka ugu waaweynaa haddii aan dib idiin xasuusiyana madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa agaasimaha aqalka cad wuxuu ugu magacaabay mark meadows oo ah mudane laga soo doorto north carolina mas-uulkan ayaa xilka kala wareegaya mig malveni oo ah markaasi nin muddo si kumeel gaara usii hayay xilkan madaxweyne trump ayaa warkan ku shaaciyey bartiisa twitterka waxaanuu intaasii raaciyey in mig malveni loo magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan waqooyiga irelan halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wadanasanno codka fanaanka maxamed b k iyo heeskiisii cawo
alafkoo iskembado meeshlayigu kaadaro qosab iyo dhubaadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskaan bado meeshlayigu kaa daro qosab iyo dhubaadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay ina wada cawayna siday cajabinley
cilmi baan ku bari lahaa hee caashaqu u kow yahay waa heesta cawo iyo codka bikay gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo farsamadii maxamed cabdi xasan sandheere nabadgelyo
wejigaaga celiyo cadho kuma abuure adalaadka cabatana away kuma idhaahdeen talomaanacanade caqligaagu keeno talomaanacanade caqligaagu keeno kumaan caasiye nabeed haddaad qaado calankeeda kumaan caasiye nabeed haddaad qaado calankeeda